بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsyaal amiin faylin meelobeysa rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walbaysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsyaal amiinama talaadae u taaragdee kee dunta labaatan lamada biro toddobaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shaargadiisan barnaamijka kulanku warsan akheere oo namadana siinkaa waliba ku mid ahaa qaraha khasaare jaysriya waliba usukudhee magaalada muqdisho walibana dhimashadii maraaytee tumid toddoba meero dhaawaquuse maraay labaataniyo siyeed qofa barnaamijkaas inkaana dhugunsyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namada akheere waliba ku mid ahaa mid ku mid ah xaafado kiyaala magaalada tanbaydhabo ayaa waliba qabsaday dab isla markaasna waliba usajaysaday khasaare shar duwan dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaana afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland ayaa waliba usuku warbiyaya meedaya maraayan xaaladda amniga deegaanada maamulka jubbalanda taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere ee unamada hadiilaal waliba ku mid ah wasaaradda caafimaadka ee hukuumadda federaalka soomaaliya yaa waliba iyo bilowtay iniyo qeybeeda buwaagta caafimaadka hanase oo lisiyowda dadkanta badanku baawada dalka soomaaliya wasiir ku-geenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya isaaq maxamed maxamuud yaa waliba isku warbeya kulan iyo nisukooya mas-uuliyiinku shal dareera madaxda maamul goboleed dalkiiyo saasoo kale tan federaalk soomaaliya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheere adiila rawnimada waliba ku mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir waaneeduqa magaalada muqdisho injineer iriisow iyo waliba usubooqdaya dadka barakacyaalka ee ku nool degmada warta nabadda ee gobolka banaadir haddaba mayaan kordhi dhugunsela barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada dilar waliba ku mid ahaa maamulka degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo waliba ciidamada koolgalow degmada sayongumaan nagana sida wanaagsan ama sida faynayoon wada shaqeeyana laamaha amniga ee koolgalow degmada wadajir ee gobolka banaadir qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ah oo nabadan siinkaaya kheyray barnaamijka kuwaliba asaaray waan sinadara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaratan waliba wadasiinkalaha miinfayna barnaamijka waliba asaaray iyo waana sinadarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim arashkaboy dhugunsyaal waliba wadasiinkalaha miinfayna qodobkan kore haddana qobda dhugunsyaal waliba huseeya sidee aysan la dareertanba ama ogdinba magaalada baydhabo male gaadiidka dabdamiska ama gurmadka ee oo inta badan laga taragalay goobo inta badan dab ku qabsado waa haddaba geega hilos haddii ahay tahay sideed kasta maalinimo ee geega iyo waliba dabqobsaday mid ku mid eh xaafado kiyaala magaalada tanbaydhabo gaar ahaan xaafada wadajira walibana dabkaasi sababay khasaaro badan haddaba marana booqdi meelo dabka inta badan qobsaday iyo walibaana aan ku horeyn la kulamay gudoomiyaha xaafada wadajir ee magaalada tanbaydhabo cabdulaahi macalin baare iyo kureedna waliba miilaseen mikrofonka la dhex maraya qaar ku mid a dadkii gurmad ka soobe iyadoona kureed miilasay hadalaasa maamada lahayti ido gubati geega bismillaahi raxmaan raxiim maqaalay wey dheereeya cabdulaahi baare isaaq wayaan ha ahaa gudoomiyaha xaafadda wadajir way baa ku dhiiday xaafadda wadajir nionay guri oo xaafadda dhatiya kayaala iyo geedka manaha iyo gubadi ilaahay marshay waana mayan maleena ini oo koronto gubati may buah mahaysan manaha dabdamis may haysan gurigi lamaad mas gurigi saddex aduu arkoran oo xaafadan isla sanadkan gudaajay manaha iyo gubidaaw manaha alla markii oo yaala lahaay dabdamis lahaada lahayd inonay guruun haddaba si isan araga haytan walma ku herna markii oo dabdhiita rabba qobsarta manaha wala ku heri fadi haddii oo dabdamis lahaada fadi may fadaane oo dabdamis inonay magaaladan baydhowlo ku hala iyo codsadaana markii lamaad markii saddexaad markii afaraad ayaa ku dhigahayta xaafadan shaleediye xaafado baydhowna manaha maynina magaal aha inionay marweelba ku dhigi jarta niyanii magaale eh maybu ah arintan ilaahay ka mahadsan bini'aadan walmakadeerna laakiinse hanti oo ya ka baabacday hantidaasayna insha allah biidni illaahi alkariim unuun wali karaankan ay ku qaadaan lankas intii oo qusayto manaha may ku rajeena inionay manaha qiibini kula qaada doonaan dad walaale ayaa ku guru beelan sibiisan arga haytan oo ku hata manaha ani oonay qofka banaanka ee bari iyo dambe ka khasabaas insha Allah biidin Allah karim waan noon wala ku qabo ah koronti ku dhaladi yar korno koronto maya koronti ku dhaladi manaha dhimashii dhaawa kala ma jar magaay leeyahay Hasan Hasan wali bayna dhalinyarada haafada kumid ah haafada haafad kumid ah oo wasiir ku yeenka hor lahaaya gubiti oo wada jireega gudmini dhalinyaradii anay dadkii bulshadii haayan wal maamulku soo dhaana deerina ma le wali fadaan in maamulkii gacan ku fidiyaan lankan danku gubiti ibay koonti la xisaabtamo ay may leeyahay manur sheeg isaag dadkan haafada wada jir een loo baawar saarangna oo hamaraan abshirkaahi iyo telefoon lahanin diri xaafadii dabal ku hayaalan eri wada jir laanta koowad hoolkii a d c gadaaliye cabdirasaaq lanla erew gurishey oo iyo dabku ka hayaalan eri hobonu koyni mainkoyni lama boqol qofkii gan dhaafow iyo oo roogaan odabkii biyoogina wala ku tarwaayna leey oo arra la qodaw dhulkii oshiid ah aqabad badan kula kulugni ee baaqulna hada arri ka shimni biyo ka shimni booyada min koyti nasiib darra ee tubadlaanga hayti gurigi calay hal ee tadaqal baalweena iyo hoolshu yahayan wal burjikidii haynay oo ilaahay abuuray ku badbaadiyay ma argaw ee cabdirasaaq lankid milkiilaha idahaay ma argay dacasko oo dacas yaaleys oo ka jaran haanga kula bahay ari nasiib wanaag ciyaalkee lagu badbaadiyay ee marka mayliya bagnaaha degmadii baydhowa magaaladii ansadhoon tuman xaafadood ka koobanta ahna haddana xaruntii kumeel xaruntii kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed talas ee ata xaruntii ata ani hal baawar oo dabdamaysa tumanka xaafadood degmada baydhowa aan lahayn iyo nasiib darro eh may buu hadda saddex boqol qof aan ka suurugna laan wal qabado la waysan waayo dhulkii oo shiidaa bi wal madamayaan arri wal damyaas ee shacabkaan iyo ka damayni gurigi hadda gabi ahaanba bataatan ba wal ilaahay abuuri oo ku badbaadi gurigi ciyaalkii aan hayna may aragaw maadaama dabdamisan lahayna koonfur galbeed soomaaliya meenka baaqlay may baan ka baaqay masoo ku codsadaan madaxda sare ee anka sarreeyta koonfur galbeed iyo weliba dawladda federaalka soomaaliyeed mayba ku codsadaane degmadan ani leenhela dabdamis waayo maybwa may la raay degmadii oo dhan halxabo oo dabdamis may argaaw mayba ku codsadaane dawladda federaalka soomaaliyeed iyo dawladda maamul goboleedka koonfur galbeed madaxdii aan ka sarrayd ani mayba hajeediyaanahe oo codsadaane mayba ku codsadaane ani dabdamis la helo bulshadii ha gurmatii may qabadaas marka waliya qabadaas ilaahay abuure may argaw bismillahi raxmaan raxiim magaalo leeray asnay maalisaak wadanka xaafadda wada jir ina ilaa waa inaa ilaahi raajicuun waliba ku dhiyey masiibo eed bahsan masiibadaas oo eh inii aragtay isqabjeyka gubudi ilaahay mahadle ciyaalkii iyo dadkii oo idilaha ay ku badbaadeen laakiin gurigu wal kale ilaahay abuuray oo ku badbaadi male dhammaanna inta qol isku koobanaya i mahale deersho isla baseen bal dadka gurmadka suubiya kumid ah bal waxyaabaha ay la qobadeed aragtay
walla sheego korme walaa inta ku dhii waliba wal yaab leh waa sidanii sheegi dadka guriga lahaayay ini koronto oo xaafadda hagalaasi ku bilaawday dabka gurigana binaanjee dabkama ha ku bilaawna guriga dhatiis ee dabka ku bilaawday dabkaasoo sababay ini dhammaan guriga dhanbas laga hadado meelu ku damyoona la waayo basi derbiyadii walay ka jari ولا كوبي ملا عيال كلا فاج ولا كوبي حتى دعس دعس كولاد ملا كوبين مركا سالدرتي معنا ارتي دبات دا سان تجي كارتي ونقرون مركي له لوجيك دبدمس بيدو دبع ملا دبدمس ملا ان بدن نول كو هادلي بلشيدو كو هادلي سياسيين كو هادلين دبدمس امرجنسي ميلي وال كدي ولا كديرسي كورملا هاديس انكيران الا لما سا يا دبكن لكرسورنا يا دمياي سكيل دريس لا كو قادي ardhulaakugadii guri malka damey kor saas dartee waliin baahan tahay ini aragtay dhammaan bay dhago ini aragtay helu dabdamisi helaan se gurmadka lan helo laku taxdiru tan kalena korontayaalkan laku taxdiru oo cabirsho iyo niska faylahayna iyana ni laku taxdiru iidana micna aragtay dhibaatan tunku jartu
ana oo bariisir yar galaano ilaahay marshay tadowsaay miiras ta dabtini kahi mela rais unog iyo neelan banaan kuwa fadhiin reeday banaan ka jeysidi bacdeen marka reer marka dabka may ku bilawday maadaama ay da'da koronti bilaysay ku bilaabday haye koronti ku bilaabday gudaha ku kati unona banaanka roogni ayaalkana banaanka jeey marka cidda camarna ay tahay yaalkii aad baro galmay ayaa cidda guri walba ma kuma qanaan alaab wali man ka jara fadhi ka jareen haye ay nooc ka jari haye marka dad oo yaalku wala ku deeri jiraan ama sabab baad maya yaalka alxamdulilah ilaahay ma hadlay badbaadeen dhammaantiyo haye alaabtu laakiin badbaade maya alaab walba maa ku badbaadi haye marka maadaama ba korontada iyo ka dhalatay baaya beeko iyo dad gurmar wada deeray meela ana hadda marka walma aragna aan naftarka ciyaallay ka mashquulsanahay walba ma aragna hadda haye marka ma ka baaqlaytay maamulka iyo naamka ana sa ilaahay ma hadlayo dadka ma hadlayo waayahay ninkii ka oo aad deganaytay gubidii bal maamulka koonfur galbeed ninka baaqlahay wallaahi meel rays aragayaan marxaladda haalka aragayaan yoona kol booliyo tabare ku deeri koraan
أخونا ميديكال سنتر of bilaash ee war dhammaaday udar ay sisa lahel aquuna midikale santara haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiioo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mashiimo أي نوع دaawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebigay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafamaadasa xarunta lakiinka diyaariyo aquuna medical center edii madowta udur walii korkaaka jara walkoo ku baare walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye aquuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiio ka neebsadeengu أخونا ميديكال سنتر intiqii wado haruunta yeelataa ميبا كميد أها OBD oo dhakhtarka fadheedow kaybuutira sawne oo la kabaarow waana la ka ogaadow dhammaan udara ka dhiyow
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo iyo Nadarta waliba howdisan ka dhahay min filan barnaamijka wala bahsaaray waan siin dareysay akhiray yaano Abdirashiid Rashka boy dhegeystayaal wasaaradda caafimaadka ee hukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waliba ay bilowtay qeybyoowka buugaagga caafimaadka kaasi oo yaasaartii wasaaradda caafimaadka ee hukuumadda federaalka Soomaaliya walibana lanka taragelay buugun inay u qaadaan dadkan badan inta badan ku dhoofa dalka Soomaaliya haddaba faa'iidadiisu leeyahay buuggaas ay waliba ku warbiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed eh, saacid cabdulaahi oo uusa ankubaaqay bulshada soomaaliyeed inayo qaadan buuggaasay xujayda ee aan adeegan wasaaradda caafimaadka ee talaalka eraboorka ee maxaan dhahdaa ilaa iyo hadda waxaan talaal siinay kun ka badan ama ku dhawaad numbarka Ee, waxaan u rajaynaynaa safar wanaagsan waxaan leenahay ilaahay ha idinku nabadgeeyo ee, maxaan dhahdaay dhulka barakaysan waxaan ilaahay aan ka baryaynaa idinkoo caafimaad qaban inaad noo soo laabataan insha allahu tacaala Ee, noona soo duceeya ilaahay duraa ummadda soomaaliyeed in maxaan idhahdaa ee, mihnooyinka ay ku jirto ilaahay uu ka saaro oo maxaan idhahdaa aan hiigsano dowladnimo oo tan kasii fiican iyo horumar ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan idinla socodsiinaynaa in eh, hadda sidaad la socotaan wasaaradda caafimaadka eh, sanadkan ay bilowday in eh, kaararka caafimaadka ay bixiso intaas keliya ma ahane sidoo kale wadanka soo gelaayana ee maxaan idhahdaay ee cuduradan la sheegayo in ee, sida hadda maalin dhaweyto bishii hore aan bilowno oo kale eboolaha laga baarayo markay dadka soo galaan dhibaato hadda africa ka jirta waan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan na tusinin insha allah uuna wadankana noo keenin ayadoo arrintaas ay jirto wasaaradda caafimaadka sacuudiga waxay xujayda inta badan wadamada sidaad la socotaan sacuudiga waxaa ka wada yimaada waxaa u wada yimaada adduunkao dhan marka wadan waliba waxaa jira si karateria ayaa jiro ay ay wasaaradda caafimaadka sacuudiga ay weydiiso wadankaas talaalada dadka ay u baahan yihiin annaga annagoo buuxinayna adeegaas caafimaad ee ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay waxaan tallaabo qaadnay tallaabooyinkan ee ee maxaan radaa adeegan caafimaad ee talaalka ah ee aan meesha ka gudbino ee sidaad horeyna u aragteenna waxa weeyaan muddo ayaan ka maqnayn hadda laakiin ee maxaan idhahdaay ee adeegii si habsam habsamilaha ayuu u socdaa sidaad la socotaan sanadkan waxaa xajka aadi doona kow iyo toban kun iyo shan boqol oo xaaja ah ee waxaa requirementiga mise waxyaalaha looga baahan yahay wasaaradda caafimaadka waxay tahay in xujaydaasi ay raacaan dhakhaatiir ay la aadaan ee meelahaas wixii caafimaadkooda ahaa iyo adeegyada kalena ay kala shaqeeyaan ilaahay hadduu yidhaahdo wasaaradda weyne ku dadaalaysaa siday muggeeda mug ahaan ay ugu soo bixi lahayd ee maxaan dhahday waajibaadka iyo mandaydka ee wasaaradda waxaan rajaynaynaa in cadadka loogu talagalay dhaqaatiistaasna aan u diri doonno maxaan dhahday ee aan aan u diri doonno sanadkan ee si ay ugu adeegaan xujayda marka ay xajinayaan insha allahu tacaala waxaan ummadda soomaaliyeed mar kale aan u sheegaya maalinba steeb ayaan qaadnaa maanta dhan waxa weyaan waxaanu sheegayno waxa weyaan in aan muwaadinka soo gelayo iyo baxayaba caafimaadkooda aan ka warhayno hana lagu caawiyo adeegaas sidaan u gudbin lahayn waxaan rajaynaynaa inay caqabad noqonin mise culays ayun ku noqonin muwaadinka soomaaliyeed oo ay noqoto wax u fududeeya ee maxaan rahday gudashada xajka ama ha noqdo guud ahaan safarada waxaan rajaynaynaa adeegani kuma ekaanayo keliya ee xajka keliya kuma ekaanayo insha allahu tacala waa adeeg caafimaad oo mar waliba airportkaasi wasaaraddu ay joogi doonto ilaahay hadduu yidhaahdo wallahi wasaaradda caafimaadka waxay ay la mid tahay wasaaradaha kale ee soomaaliya oo dhan ee dowladda federaalka soomaaliya oo dhan waxa weyaan tabarteedu way yar tahay laakiin taasi micnaheedu maahan waajibaadkii nala saaray ayaan ka gabaynaa marka iyadoo tabarteena ay yar tahay haddana waxaan waa dhaqaaqaynaa wixii aan qaban karno waa qabanaynaa wasaaradda wixii awoodeeda ay tahay buuggani sidiisaba weligiisa waa la qaadan jiray wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga ayaaba mar waliba requirement ka dhigtaa laakiin qaabka horey loo qaadan jiray oo ay xajaayda mise qof walba soomaali intay dowladdu ay ka maqnayd soddonka sana lasoo dhaafay qaabo badan ayaa loo qaadan jiray dadka badankooda waxay ka qaadan jireen meeshay travel agencyga iyo servicii kalaa jiray aniga kolley wax tafaasiila kama hayo arrintaas laakiin maantadan waxaa roolkeeda mise adeegaas iskale wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayayna u gudbinaysaa maxaan rahday dadkaasi adeega noocaasa u baahan sida aad la socotaan adeegan wasaaradda caafimaadka ay fulinayso ha noqdo adeeg buog maxaan rahday caafimaad oo la siiyo mise ha noqdo tallaalahaas ha noqdaan ama ha noqdaan baaritaan muwaadinka soomaaliyeed ee dibadda kasoo laabtay adeegyadaasoo dhan waa adeegyo bilaash ah waa adeegaan lacag lagu qaadan run ahaantii aanna ka shaqayn doono si aan aan ay ay bilaash ay usii ahaato haddii ay jiraan waxyaalo kosta oo way jiraan hadeerba waan ka fargaraynaa haddii loo baahdana waxa weyn waa wax dib aan kasoo sheegi doono ilahay dunyada laakiin hadda marxaladan la joog koob iyo tobankan kun ee xujayda baxaysa wax lacag oo laga qaado ma jiraan adeegan marka taasna waxaan rabay ummadda soomaaliyeed inaan la socodsiiyo ee waxaana idin rajaynayaa ilahay dunyada caafimaad iyo horumar
عامل جنرال فرنيجر arwada alaabgiryowga hafiise ii ilo ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareeha arwadii liin oomanayay in badan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniinkoytay alaab wareeg wayku oombahi ila waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitiicada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ala daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku adeeg alaab orjinaal ee isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhawo laylikiin kusuubiya injineer aalami ee wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siin haayte afley ay unnu siin
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nolodara tandhugun si alla weliba ood singalaha miinfaylan barnaamijka weliba kulanku warsana rashka boyasina daresi ay dhanka farsamada bilaal hilaal iyo ay maamuday akheeray wasiir ku-hogeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya isaaga maxamed maxamuud iyo weliba oo soo korbeeyey kulan iyo niskukooyanga mas-uuliyiinku dareera madahda maamul goboleeda dalka iyo tan federaalka soomaaliya kaasi oo ku furmay magaalada muqdisho welibana lunku hadala reedinheliisowka iyo arrimaha dadka barakaacyaalka ee inta badan ruuganga dalka soomaaliya haddaba wasiir ku-hogeenka wasaaradda arrimo hoosey faahfaaya u iilo dhugunsada
iyo gobolka banaadir mas-uuliyiinta wasaaradaha kale ka socdaan wasaaradda mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ka socdaan howlwadeennada warbaahinta dhammaan iyo qof kastoo inta fadhiya magaca uu sharafta uu ku fadhiyo ayaan idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacdusalaam kulankan wada jir bisii labaiyo tobnaad ayaa mar kale ilaahay nawaafajiyey inaan isugu soo noqono sidii looga tashan lahaa howlaha waddankeena iyo qarankeena ka jiraan dowladaha gobol maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha sidii ay horeyba ugu wada tashan jireen inay wada tashtaan runtii waxaana hor yaallo aan u baahannahay maanta kulankaan oo socon doona afar maalmood qaabeha waxaan ka hadli doonaa insha allah haddii ilahay ka raali noqdo arrimaha xasilinta waddanka oo hadda ka socda howlo badan oo aad iyo aad u muhiimsan ciidamadeena oo dhaqdhaqaaq aad iyo aad u fara badan samaynayaan ayaa waxaa loo baahan yahay in annagana wasaaradihii arrimaha gudaha heer dowlad dowlad goboleed iyo heer federaal inaan garab istaagno arrimihii xasilintana ay ciidamada ay la socdaan meel kastoo ay wax ka qabanayaan iyo qaabkay u dhaqaaqayaan waxaa kaloo rabnaa inaan uga wada hadalna haddii ilaahay ka raali noqdo subxaanahu wa tacaala arrimaha dubashiisiinta iyo meelihii ay marayaan waxa la wixii waddanka dhibaato oo ka jiro inaan ayagana uga wada hadalna insha allahu tacaala maalmahaas haddii ilaahay ka raali noqdo subxaanahu wa tacaala iyo waxaan kaloo rabnaa inaan uga hadalno xalka waara halka waara dadkeena waa ogtihiin barakacyaal badan xuuto fara badanna waddankeenna uu ka jiro arrimahaasna waxaan u baahannahay inaan afartan maalmood ilaa ciidankiisa si hoose loo galo si fiican loo falanqeeyo iyo sidii dadkeena ay ugu bixi lahaayeen dhibaatadaas oo mar kasta noqsoo noqnoqonaysa haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan kaloo rabnaa inaan uga hadalno xiriirka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka naftarkeeda ciidana arrintaas inaan ku hadalno waaye maxaa yeele mar kasta oo ummaddan soomaaliyeed waxay u baahan tahay waxqabad iyo horu socod iyo horuqac mar kasta waxaa ragaadiyo sidaan ognahay arrimo siyaasadeed oo dad danagaara iska leh ama qaab kasta ha ku yimaadaano mar alle markay yimaadaan waxaa go'aayo xiriirkii iyo waxqabadkii iyo ummaddii bulshadii loo qaban lahayo waa go'ayaan marka taas waxaa la rabaa in wasaaradaha ay ka yeeshaan aragti gaar ah aysan ayaga siyaasad iyo dhibaatadeeda aysan saamaynin ummaddan adeegeeda sidii hor loogu wadi lahaa bulshadaan in loo adeego sidii hor loogu socon lahaa arrintaas waxaan u baahannahay inaan si hoose uga wada hadalna haddii ilahay kalaal noqdo maalmaha soo socdaan waxaa kaloo aan rabnaa inaan ka hadalno dhisidii sidii aad ku ogtihiin dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaal la qaatay federaalkiina macnihiisa waxa waaye in maamulada la daadijiyo dowladdii federaalka dowlad goboleedyada iyo dowladihii hoose iyo degmooyinkii runtii shirkan shirkii ka horeeyey bishii labaad oo aan ku yeelanay magaalada xamar waxay ahayd degmo in loo sameeyo la daadijiyo maamulkii hoos loo daadijiyo golihii deegaanka in loo sameeyo ayay ahayd runtii markaa u fiirsatas waxaa nasiib darro ah in wax badan aan ka qabsoomin arrintaas oo sida raba aan ahayn keliya hadda waxaan u malaynayaa dhaqdhaqaaqay hoose iyo isku abaabulad ay socdaan waa iska jirar karaan degmooyin fara badan sida hadda uu ka hadlaya wasiir cadle laakiin waxaan bishii labaad laga soo bilaabo ilaa hadda waxaan ogahay in la soo daafuray degmada elbird oo idina daahfurada ay tahay weli wax dhammaystiran aan ahayn iyada naftarkeedaba idina arrimahaas oo aad loogu gaabiyey waxaan u baahannahay inaan ka hadalno qaabkii iyo sidii arrintaas loo dardargelin lahaa oo hor looga wadi lahaa tan kale waa xiriirka dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaan u baahannahay dowladaha wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dubashiisiinta iyo haweenka kulliba in aan ahaano hal tiim ummaddan waxaan ku badbaadin karnaa markaan noqono hal tiim soomaaliya waa soomaaliya dadkan waa dad walaalo ah waa dad isu baahan maalin kasto iyo mar kastana aan kala maarmaynin waxaa loo baahan yahay in is-ixtiraam iyo is-xushmeen iyo wada jir loo wada shaqeeyo ummadeennana sidaas darteed markaas ka bacdi ayaan badbaadin karnaa laakiin haddii qof waliba meel u ordo qof waliba meel kale u muuqato ummadda ma badbaadin karno dalkeennana badbaadin karno waxa soddon sanno aan dib ugu dhacnay oo aan ummaddeenna ugu harnay waa waxaan macno lahayn iyo iyo anaaniya anaaniya anaaniyada waa inaan iska saarnaa qabyaalada waa inaan iska saarnaa ummaddan iyo dalkan waa inaan u adeegnaa iyadoo ku jirto alla ka cabsi insha allahu tacaala haddana waxaan rabaa inaan shirkeeni aan furano
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay dairarinantanjed daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo ngyaadhuwamay way diindirikow diinlay bilaawshaba doohay doowalkiintarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i edhiirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaaten daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii dor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamayki dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kanshaybaarka
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo onadaretan dhugunsiyalla qayboga dhexe barnaamijka kulanku warsan islamaraayna weliba wadaysan gala hamiin faylan afayeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland iyo weliba usukorbiya meele iyo maraya ama sumaraya amniga guud ee deegaanada maamulka jubbaland afhayeenka weliba uuse sheegaya inay amniga guud ee deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo use iyakoo eedan faylinga welibana usa baaqan diraya musharaxiinta dabadanku loo lamaya xilka madatne ee maamulkaasi jubbaland ka wadan dhammaan deegaanada jubbaland ee gacanta ku jira ee howlgallada oo looga gol leeyahay ee xasilinta amniga iyo dowrjarinta cadowga maadaama cadowga soomaaliyeed mar walba isku dayo ee dhagar iyo dhibaateynta shacabka ciidamada marka howlgalkooda nooca ayuu inta badan ku khatamay ee gaar ahaan magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka jubbaland waxaa ka socda howlgallo aad iyo aad u baaxad weyn howlgallada oo ciidamada ay samaynayaan maadaama lagu jiro wakti aad ay xasaasiyadiisa u kacsan tahay wakti doorasho ah wakti doorashadana aad garanayso eed kasta oo cadow ku ah amniga iyo nabadgelyada deganaashada jubbaland in ay ka faa'iidaysta isku dayayso saa darteed marka ciidamada waxaa la geliyay heegan in ay amniga laba laabaan ay saddex laabaan maadaama daan ma gaar ahaan eerada jubbada hoose waxaa ka socda howlgallo lagu baacsanayo kooxaha sharwadayaasha ah maadaama ay mar walba ay isku dayayaan dhibaateynta iyo halaaga shacabka soomaaliyeed in ayagaan fadhigooda looga tago oo halka ay kasoo duulayaan ay ka maleegayaan dhibaatada shacabka soomaaliyeed ayagaan lagu dhibaateeya ayuu go-aanka ahaa howlgallada marka waxay u socdaan si aad iyo aad u heer sarrayso meesha aad sheegtay jamaam iyo deegaanada hoos yimaadoo kale waxaa ka socday howlgallo aad iyo aad u baaxad weyn oo lagu burburiyey saldhigyii ay kasoo duuli jireen ee shacabka ay ka dhibaatayn jireen mar walba howlgalladan marka waxaa laga gaaray guul ciidamadan waxay kasoo geliyeen guul aad iyo aad u weyn waxaan rajay waqti doorasho ah dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan ugu baaqi lahaa ama aan ku wargelin lahaa in ay amnigooda kaga qaataan amnigooda ay ilaalsadaan maadaama lagu jiro wakti aad iyo aad ay xaaladiisa u kacsan tahay cid kasta oo doonaysa in amniga iyo dhibaatada shacabka ay maleegtan ay isku dayayso in ay amniga khalqalgeliso ay ka faa'iidaysato shacabka marka reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan ugu baaqayaa amnigooda inay xoojisaan amniga ayaga ku nool nin boorso wata oo ka yimid qurbaha ama ibihiisa meel kala geystay oo wadiyadaha geystay in uu amnigaaga khalqalgeliyo adig ku kiciyo ama wax daran iyo siyaasa iyo dan asal shaksi ah uu amnigaa u khalqalgeliyo wax dan oo kugu jira malaha ummadda marka reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan leeyahay amniga idinka ayaa ku nool caruurtiina ayaa wax ku barta caafimaadda ayaad ku haysataan ood ku ganacsataan marka marnaba marka yaysan dhicin in amniga la khalqalgeliyo ama cid amni khalqalgelinaysa aad qalisaan kaga qaadataan qofka qof dhibaato shacabka soomaaliyeed ku amniga khalqalgelinaya hadduu ina u arka ka aamuso waxay ka dhigan tahay inuu raalli ka yahay marka waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga ciidamada ay u dhagan oglaadaan ciidamada ciidamada ay farta ugu fiiqaan meelaha ay ku dhuumanayaan dhagarqadayaasha ama shacabka soomaaliya dhibaataynayo hotel xasaasiya maalin walba baa madiina marka lagal waxa ku dhamaaday shacab soomaaliyeed bay ahaayeen oo waxba galabsan oo halka usoo casariya doontay dee ninka cadowga ah haddaad adigu qarisa ugu qofka ugu hore ku dhimanaya ama ku dhibaatoobaya waa adiga ama waa walaalka ama waa hooyada sidaa laaligeed marka ka qayb qaado amniga deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalada kismaayo oo wafuud badan oo kala duwan oo kala aragti duwan oo noocyo badan isugu jirta ay kusoo qulqulayaan maadaama waqti doorasho lagu jiro muwaadin waxaan leeyahay amnigaadu muhiim ku yahay annagu muhiim noo yahay aan ka wada qayb qaadan
horseed international hospital
kuulan huraana qoralunku mooday tagihan raaw xarun caafimaado hagaagsan lankii tobanay hadda helana diira xarunta caafimaadka ee horseed international hospital howraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagaagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiimaha door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhaktarada udareehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo aan dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan iyo shan sana oo malise ka takhasuustay dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurro guud iyo qaliinka doctor qasim dhakhtarka cudurro awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal in lama mee qaybo xarunta caafimaadka
waayahay dhegeystayaal qaybowga dambe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa isla maraynaa weliba hawada singalaha miinfal barnaamijka weliba asaaray waan siinadira si akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashkaboy gudoomiyaha gobolka banaadir waa needuqa magaalada muqdisho iyo weliba uu soo booqday dadka bogtaale ee ku nool degmada warta nabadda ee gobolka banaadir wuxuuna gudoomiye yariisa uu si sheegay in dadka bogtaale ee ku noolan gobolka banaadir landiyaaryahay meelfaylan oo yolankaga doona anka horeentii weliba uu soomahadnagay dhammaan shacabka ee gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiyaha degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wuxuuna sheegay gudoomiye yariisow in dadka bogtaale iyo iyaga ama inta badan iyo nugul iyaga dhinig iyo markilan fiiri nolol maalmeedka haddaba waa ka gudoomiye yariisa oo kulan weyn la qaaday dadka bogtaale waana xog waraysaday waxyaabaha ee dadka bogtaale ahay sida maanta waxaan ku faraxsanahay inaan runtii geed hoostiis aan idinkugu imaanno annagoo aaminsan dadka dadka ugu nugul ugu muhiimsan bulshada inay yihiin dadka barakacyaasha ah islamarkaana aan mudnaan gaara siinay sidii bulshadaas wax loogu qaban lahaa loogu soo jeesan lahaa maanta kulankan wadatashiga iyo xoog waraysiga ujeedadiisu wuxuu ahaa maamulka gobolka banaadir sidee wax u qaban karaa waa la socotaana waxaan diyaarinay siyaasadii barakacyaasha waxaan aasaasnay xafiiskii xalka waara sidii loogu heli lahaa dadka barakacyaasha oo qof walba u heli lahaa hooy u heli lahaa xuquuqda oo bulshada kale ay leedahay si waxaas u hirgalaan iyo inay shaqaynayaan waxaan doorbidnay inaan idin nimaadno idin dhegaysanno idin xog waraysanno talooyinkiinna iyo fikirkiina aan dhegaysanno wixii su-aalahan aan idinkaga jawaabno annaga waxaan nahay mas-uuliyiin laakiin u adeegaya bulshada si bulshada loogu adeegana in bulshada loo tago laga warqabo laysxog waraysto waxaan u aragnaa inay furaha u tahay in waddankan aan wada leenahay aan wax wada qabsanno kulankan waxaa nooga horey kulamo kale oo degmooyin kale aan la soo qaadanay oo kaaxda iyo daynil ay ka mid yihiin kan waa kii saddexaad waxaan rabnaa inaan joogtayno oo aan bulshada soomaaliyeedna u bandhigno wacyigelinta ku aadan in arrintaan arrin si soomaalinimoa inaan u galno isku tagtanno wax u qabsanno inay muhiim tahay waxaan kaloo intaas sanadii bar muddo aan wadnay olole ballaaran oo aan beesha caalamka ugu sheegayno in wax ay qabanayaan ay noqoto wax dhab ah wax la taaban karo islamarkaana bulshada wax u tari karta annaga waxaan rabna waxaa qof kastooo muwaadin soomaaliyeed ee gobolkan banaadir degan inay isku wada xuquuq yeeshaan isku mid yihiin soomaali wada yihiin haddii doorasho timaada wada geli karaan haddii waxbarasho la wada heli karo caafimaad sidoo kale si dadkan uga mid noqotaan dadka kalena waxaan rabnaa horta kow bulshadeenna inaan ku wacyigelinno isku tashanno si aan wax u qabsanno intaas waxaa sii dheer oo runtii aad uga mahad celinaha maamulka degmada sida aad ugu qanacsan tihiin maamulkiina iyo sida aad uga warbixintiina aysan ku ekeen war annaga keliya oo ay ku jirtay danti guud danti guudna aan wax ka qabanno waddankaanna bilixdiisa iyo horumarkiisa aan ka qayb qaadanno iyo su-aalaha qaarkood oo ahaa sideen uga qayb qaadanaa marka runtii arrintaa in la xaqiijiyo inaad qayb ka tihiin bulshada annaga waa naga go-an tahay oo wax muhiima idinkana waxaa laydin rabaa dadka isku dayaya in sharafka iyo karaamadana qof walba ayuu ku ayuu- ayaa- ayaa laga rabaa arrimahan kale oo ah caruurta sidee waxbarasho u heli karaan annaga waxaan rabnaa caruurta soomaaliyeed ee gobolka banaadir cunug walba inuu iskuul tago waxbarto si uu hadhow u noqdo qof mustaqbalka dalka beri madaxweynihii dalka ayaa ka mid a caruurteenna la rabo in lagu abaabiyo si lagu abaabiyana annaga waxaan rabnaa dadka barakacayaasha caruurtooda inay noqdaan caruur iskuul wada dhigata waxaan wadnaa iskuulladii in muxuu ahaa lacaglaan laga dhigo waxaan ku faraxsanahay warta nabadda in iskuulkii fifteen may oo si casri ah loo dhisay maamulka gobolka gacanta ku hayo in sideed boqol iyo afartan caruur ay dhigtaan caruurtaasna ay ka mid yihiin caruurtiinna waxaan rabnaa iskuullada kalena inaan ugu baaqno in dadka barakacayaasha ah ay lacag la-aan wax lagu baro si ay ula mid noqdaan bulshada kale fursadda ay heleenna ay u helaan annagana waa sii wadaynaa sidii loo joogtayn lahaa arrimahaas waxaa kaloo ka mid a baahiyaha caafimaadka waad ogtihiin maamul gobolka banaadir wax alaale wixii caafimaadka asaasiga ah isagaa mas-uulka ah ha noqota xarumaha eh, dhallaanka iyo caruurta m c hjyada oo degmooyinkii oo haddaba idinka aad eh, fursad u leedihiin inaad si lacag la-aana wax laydinkugu qabto iyagana inaan tayadooda wax ka bedelno hagaajinno annagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamka hay-adahana waa u sheegnay in gobolkan wax kastoo caafimaad laga qabanayo oo caafimaadka asaasiga in gobolka banaadir ay tahay meeshii furihii loo soo mari lahaa muhiimka u ahaa waxaa intaas dheer arrimahan kale oo sidee lagu heli karaa xafiis idin xiriiriya oo hawshaan qabta annaga gobolku wuxuu leeyahay agaasinka oo gargaarka biniaadannimo ama samafalka waxaan kaloo samaynay xafiis gaara oo arrimaha barakacyaa- oo arrimaha barakacayaasha sidii xal waar loogu heli lahaa waxaasoo dhan waxaan u samayna waxay tahay in arrintiina loo soo jeesto boqolkiiba boqol aysan naga noqonin wax taasna waa mid naga go-an oo aan sii wadayno waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta eh, intii su-aalahana weydiisay ama hadashayba ay ku qanacsan yihiin dadaalada amniga ee caasimadda ka wadno iyadana waxaan ku dareemaynaa hadda geedkan hoostiis ma fadhineen neecawdan haddaysan amni jirin amnigana waa wax naga wada dhexeeya u baahan inaan qayb ka wada qaadanno oo aan maaragtay kaalinteena ka geysanno su-aal kale waxaa jirta inaa la weydiiye ah haddii goobaha aad degan tihiin dad intay imaadaan askar ka kaca idin dhahaan arrintaas sax ma aha guddi aan samaynay arrimahaas ka hortaga oo haddii wax walba nidaam iyo dowladnimaan rabna anaga foodadii iyo mooryaannimo waa laga soo gudbay ma jirto nidaamka iyo sharciga ayaa la soo marayaa ee annaga waxaan rabna waxay tahay in xero inaad joogtaan inaaba ka baxdaanba oo guryo karaysataan shaqa laydin abuuro dadkii ka mid noqotaan oo bulshadii aa kaalin weyn ka qaadataan taas waataan u soconno oo waxaa aaminsannahay dadka barakacayaasha inay xaaladda dalka ku jiro wax weyn tari karaan xagga dhaqaalaha ha noqoto waxaan ognahay dad barakacayaal ahaa oo hadda ganacsada noqday oo hadda dadka maalqabeennada dalka ka mid ah marka waa ognahay soomaalidu waa dad firfircoon waa dad runtii adkaysi badan marka arrintaasna inaan idinku dhiirigelinno oo aad bulshadaas ka mid noqotaanna waa wax dhanoo u taagannahayba annaga marka insha allah waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah waxaan aaminsannahay annaga haddii bulsho lala kulmaayo lala tashanayo kuwa ugu muhiimsan inaad tihiin haddii bulsho wax loo qabanayo kuwa ugu muhiimsan inaad tihiin sidaas ayaana mudnaan gaara idiin siinay oo aan kulankan wadatashigaana maanta u yeelannay waxaan rajaynaynaa inaan sii ballaarinno
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidoli ii miranin qubatay jilaal dhogdhobshay ii gaanjadismilee wargog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatan ti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka gali in boqohooti dibidda ee isku diiwaan geliyey bohooti dibidda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartiis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaa
waayahay dhugunsiyaal geeg waliba magaalada muqdisho ku dhehaya qaraha wiinkaasi oo ku dhehi afafka hore ee eerboorka magaalada muqdisho walibana laha ku waramaynay qarahaasi usajeysidi khasaare niskajara dhimashii oo dhaawac waliba laha ku waramaynay isbitalka madiina ee magaalada muqdisho la jeeya ku dhowaada labaatiyo siyeed qof oo dhaawace meelo dhimashadan iyo marayta tumiyo todoba qofa haddaba waa ku agaasimaha isbitalka madiina ee magaalada muqdisho oo ku warbiyo xaalada meeliya marayta
shaqada waa noo socotaa waxaana loo keenay dhaawacyo badanna loo keenay maanta ilaahay hanaga hanaga najeeyo ilaahu hanaga hanaga gudbiyo ilaahay dhibkaanito mar kasta na qabsanayo oo qaraxyada ah yada ah maanta waxaana loo keenay siddeed iyo labaatan dhaawaca waxaa nasiib aheed lix iyo toban ka mid ah inay dhaawacooda fududaayeen labaiyo tobanna qalimadii aan aan ku wadnaa waxa waaye admission waaye marka dhaawacyadooda waxaan markii aan fiirinay dhaawacyo aan si fiican u manage garan karna waaye oo aan ka adagnahay wax hadda aan isleenahay dibadha loo qaado iyo meel kale hala geeya ma jiraan laakiin waxaa badan dhimashada waxaana loo keenay toddoba-iyo toban mayd ayaa la keenay isbitaalka oo qaraxa sababay marka dhibkaasaa jiro shaqadana waa noo socotaa maada
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba takaf meera barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siin ku ah idaacad warsan ee magaalada Tanbaydhaba barnaamijka oo kule baasaare waan siin dirasay akhiiraya anu Abdirashiid Ahmed Ibrahim Abdirashiid Rashka boy dhanka farsamada madax ku deerta waliba imaamada ay saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamijku barnaamij lama dareedon kulmaan akhiiraya waa Abdirashiid Rashka boy oo siin ku tabaw sidaas iyo amiin nabadda assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh